aada iyo aada ayaan idinka mahad celinaya madasha segistay waa markii labaad aynu soo galno oo barnaamij isagana aada u xiiso badan oo aada wada dhegeysan doontaan insha allah qaabka u socdo waxaa halkan inoogu jira waa guddoomiyaha guddoomiyaha cabdiweli suldaan muuse shire oo ku magac dheer dhamuke iyo waxaa inoogu jira amiir shucayb jaamac iyo sacdiyo salaad ayaan isaga ka wareysan doonaa gaalkacyo wuxuu ka yimi maamul usameyntii ayuu ka yimi maalmo dhaweytana waad ogeydeen in lagu maamulka puntland uu yidhi haddii ay soo noqdaan waxaanu gelinaa jeel shan iyo toban sano ah hase ahaatee yeesha daraabta ayaa waxaa laga wareystay idaacadda calson t v oo iyagoo jooga cadaado mana maqlaysaa guddoomiye
wanaagsan
guddoomiye hadda hagaa ku sugan tahay
hadda waxaan ku sugnahay xaakimada gobolka mudug ee gaalkacyo aye goormaa timi
waxaan nimid kowdii bisha march ee laba kun iyo shan iyo toban okay haddaba ma noo sheegi kartaa sababta aad usoo noqoteen uga soo noqoteen shirkii
a sababtaan usoo noqona waxaa weeye maadaama shirkii uu ku yimid xoogaa dib u dhaca oo laleeyahay tobanka ama shan iyo tobanka bishuu furmayaa inaanu u nimaano dalka dadkayadii aanu wacyi ku yimid meesha ku marayaan maadaama aanu laba bilood halkaa ku maqnayn xaaladda meesha ay marayso iyo waxa dadka laga dhaadiciyey oo loogu sheekeeyey qofkii gaalkacda koonfurteeda aada soo noqonayo waa si u tegey inaanu odayaashii iyo beerahayadii aanu la shirno meesha wax marayaan iyo qaabka wax u socdaan aanu uga sheekayno markaas kadibna aanu ku laabano noloshayada haddii rabbina
marka kulli waa soo noqoteen mise adig keliyaa kasoo laqday guddigii
maya saddex iyo toban xubnood baan kusoo laabanay shan iyo toban baan ahayn laba xubnood keliya oo shaqo u hartay baa meeshii joogta laakiin hadda saddex iyo toban xubnood baan kusoo laabanay oo hadda aanu gaalkacyo ku sugana waayahay ma noo sheegi kartaa sababta shirka dib loogu dhigay
wallahi sababtaa shirka dib loogu dhigay waxaa weye shirkiga heshiisiineedbaa wuxuu ka socdaa meesha la yidhahdo dhuusamareed oo dadka badankiisu ay soo jeediyeen bezeli degan in marka horeba dadka dib heshiisiin loo sameeyo haddana waa la socotaa dagaal baa wuxuu ka socdaa degmada burceel oo gobolka guduud ka tirsan arrintaas iyo shirka halkaas ka socda waa waxa weye xoogaa dib u dhac keenay maadaama dad islaynayo dad qaxay dad barakaxay dadna lagu heshiisiinayo dhulka mareed waxaa la yidhi shir kale lagama furi kara cadaado oo isla gobolkii ah kaa hala soo xiro madaxweynuhuna waa tay bisha tobanteedii february yimid oo yidhi sideed iyo labaatanka soo dabagabeeya laakiin sideed iyo labaatan kilo waxay codsadeen in muddo shan iyo labaatan beriya loogu daro in dawladdu ka aqbashay in kale weli ma sheegi karo laakiin shirki wuu socdaa dadkii jalna waxay wasiirkiisa shaandhida oo cabdiqaadir sheekh cali diini marka arrimahaas daraadood muddo ugu dhacay laakiin insha allahu sida ugu dhaqsaha badan bishaan dhexdeeda inuu furmayo waanu ku rajaweyna
waayahay su-aasha aan ku weydiinayo waxa weeye guddoomiye cabdiweli sababta aada puntland uga tegaysaan oo maamul goboleeda aada u tegaysaan gobol aan weli la dhisin maxay tahay sababtaasi
weligiiyo halkaasaan kaa soco annagu puntland ka tegi mayno puntland waa dawlad dhisan waa dawlad qaangaara waxaa wax lagu dhisanayaana waa sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya waxaana dastuurka ku taalla laba gobol iyo wixii ka badan baa israaci kara lama oran laba gobol iyo degmo waxaa ka badan oo la sheegayaa waa saddex gobol ama afar gobol inay noqdaan sida jubbaland ay saddexda gobol u tahay koonfur galbeed soomaaliya ay saddexda gobol u tahay laakiin puntland waxa weeye gobollo badan weeye oo qaybo kamid ah ama somalilan ha ahaato ama galmudug ha ahaato ay geesaha ka degan yihiin annagoo waafasinayna dastuurka waan waxaan rabnaa maadaama puntland gobollo waaweyn oo dastuuriyan ay isku filan ay ka kooban tahay sida bari iyo nugaal oo kale inaanaan kala goyn mudug oo ay mudug iyo begaduudna maamul yeeshaan annagoo puntland ay rushaaqo noo tahay gobolka mudugna qaybta aan ku leenahay inaan ka qaadano oo galgaduud iyo mudug aan la midowno oo sidaas ay dastuurka loo waafajiyo shihiisiga labada kun iyo lix iyo tobanka aan u gaarno annagoo maamul goboleedyo ay dalka soomaaliya ka jiraan dhammaantiis waxaan rajaynaynaa sidaasoo kale khaatumo iyo maaqirna inay midoobaan oo israacaan iyaguna labadaa gobol waqooyi galbeed iyo sabdheer iyo awdala ay israacaan jowhar iyo balweynana ay israacaan xamarna caasimadii ay noqoto xeer gaara loo sameeyo toddobadaas maamul goboleed iyo caasimadii inaanu two thousand sixteenka aanu doorasho xore oo xalaala u dareenno kala baxno maamul goboleedyada ku salaysan balyaalada intaasaan meel ku
cabdiweli muuse shire guddoomiye hadda waxaanu ognahay inay ka tirsan tahay mudug puntland sababta aada u rabtaan inay puntland ay ka go-do mudug maxay tahay waad noo sheegi karta
weliye mudug puntland kama wada tirsanaa mudug waa kala baran tahay waqooyiga ayaa puntland ka tirsanaa muddadaa lix iyo tobanka sana koonfurtuna waxay ahayd galmudug iyo udhac baa ku dhacay gobolkii dhibaatooyin badan baa ka dhacay bilal aan ka tegno soomaaliya afar iyo labaatanka sax ka socdo darab waa ujeeday kii u dambeeyey taliyihii waaxda cashuuraha ee puntland in gaaridiisa intuu hogaaminiman qarax loogu xoray annagu waxaan rabnaa gobolka mudug oo ah sideedii gobol ee soomaali kacaankii ka hor ka jiray in maanta oo la marayo laba kun iyo shan iyo toban ilaa lababaa loo kala baraya arrintaas waa arrin dhir taalan karta aysan jirin mudug asagoo isku dhan waa ama uu puntland raaci doonaa ama uu galgaduud raaci doonaa laakiin in mudug la kala qaybiyo mid aan diidanayo taas weeye
sida naloo sheegay weli dhamuke kolley waxaad leedahay saldanadooyin saldanadahaagii ma kula socdaan mise adig keliya arrintan ku socda dad cankaya ayaa kula socda kulana socda fikradda ah in mudug ay raacdo gobolada hadda la dhisayo
boqolkiiba siddeetan iyo shan dadka degan waxaan qabaa inay raalli ka yihiin mudug iyo galgaduud inaan la kala goyn oo israacaan waxaad wareysan kartaan bulshada rayidka waxaad wareysan kartaan dhaqanka waxaad wareysan kartaan ganacsatada waxaad wareysan kartaan aqoon-yahanka ama dalka gudihiisa ha joogan ama dibadiisa ha joogan waxaad wareysan kartaan soomaalida kale ee aragta soomaalinimada iyo qarannimada soomaaliya raadinaysa inaad wareysan mudug waa meesha ay kasoo jeedaan dadkii soomaali waxbay oran jiray ama cabdullaahi ciise maxamud ha ahaato ama maxamed cawaale liibaan ha ahaato raggii lamidkaa meesha ay kasoo jeedaan ama cabdirashiid cali sharmaal ha ahaato maanta waxa ayaan daraa in dad yar ay ku fakadiyaan mudug in la kala gooyo taasna dadka rabitaankiisa ku badan yahay ayaa ka xoog badan waxaana rajaynaya inay noqon doonto midda soomaalinimada rabta qarannimada rabta midnimada gobolka mudug rabta taasina xoog banaantaa rajaynaya kaligeyna maahay waa boqolkiiba sideetan isha sidaa kuu sheegay soomaali weyna sidaasay socon waayahay gudoomiye cabdi weli goorma ayaa timi magaalada gaalkacyo
waa kuu sheegay horaa kugu sheegay kowdii bishaa baalin mid saddexaad laba kun iyo shan iyo toban waa ku sugnahay waa ku nabad qabaa waa magaaladeydii odayaashii oo dhan baanu shalay iyo hore iyo xalay iyo la shuraynay meelka hadda noo maraya waayahay waxaan ognahay maamulka puntland inuu soo saaray in laydinku xukumo ee already ku xukumay shan iyo toban sano xaligaasay uga baaqsateen
adigu shan iyo toban sano kuwa waxnayna waxaan ku xukumnaa xabsi jaahim saddexdii nina xabsi jaahimka lagu xukumay baa kamid ahaa mar haddiina la yidhi markaan cadaada aadnay nimankaas waxaa lagu xukumay xabsijaana cadaalay jireen waxay latahay haddaan kasoo laabanay gaalkacay kusoo laabanay inuu intaa ku gurahayo oo asna uu halkaa ku baaba'ayo maadaama laba magaalo oo boqol iyo soddon iyo shan kilomitr isu jira mid markaa ximelay waa xabsijaan haddaan sii kusoo laabanay aan ka tagnay waxay latahay intaasuba kuyagaan u malanaya isaga
marka wax idin yimi oo idin askar ama wax idin yimi ma jiraan miya
wax askara oo noo yimi ma jirto waxa weye magaaladayaan joognaa dadkayga waan la shiraynaa ayagaan waxla dhigi garaynaynaa wixii lagu shubay baan rabnaa inaanu ka shubno waxa xaqiiqdu tahay baan rabnaa inaanu sheegno kadibna isku meel wax u wadajaano haddii rabdeen ma jiraa dad la xidxidhay
waa jiraan laba laba laba laba nin chief caaqil deed axmed guuleed iyo nin ethoobiyan ah oo xagga naga soo raacay oo dadka soomaalida ethoobiya ah labadaas nin baa kala galab niman ay ka shakiyeen ay yidhahdeen dad bay abaabulayaan iyo dad goyn horbay qorayaan oo wadanka u wadaan bay xireen laakiin iswajiidkiiba waa lasoo daayay hadda guryahooda inay joogaan muxuu yahay marka ninka etoobiyaanka idinka inala socdo
ninka etoobiyaanka wuxuu degan yahay galaadi waa nin hawl ka yeeshay galgaduud kadibna kasoo laaftay faysal jaamac aadan baa layaha faysal berawey waa nin aanu ehelnahay oo dadku ama ama kililka shanaad deganaaden halkan hadda deganaaden waa isku dad marka dhulkamareeb waa hawl ka yeeshay dabadeedna dib ugu soo laaftay haatana laba saacadood muqanaa kadibna xorriyadiisii uu helay hoteelkiisi waa dadkeeda way sababta u xidhan oo hadda usoo daayeen maxay tahay
waa la socodkooda nala socda keliya bay ku khaldameen waxay sideen dadkaasi la fikir ahaa bay isdhayeen marka sidaasay u qabteen kadib markay waxaa daatay ninkaasi inuu dowlad deegaanka soona etoobiya kasoo jeedana xorriyadiisii waa dib loo siiyey waayahay shirkii markaa hadda xaguu maraya xaguu ku dambeeyey ma ku noqonaysaan oo goorma ayaad ku noqonaysaan shirkaasi siduu u socdaa hadda
shirkaasi hadda qabanqaabadiisii meesha ugu sarreysay bay ka maraysaa degmada cadaado ee maamulka xubin waxeed waa la socotaa ciidamada amisom waa yimaadeen saraakiishoodii ugu sarreysay hubihii ay degi lahayeen ciidamada iyo wixii bay isla calaamadiyeen ayaga iyo xaafiidka nicolas kay ee kiilka xogayaa guud qaramada midoobay shalana wasiirkii gaashaanida galgaduud yimid oo hadda weli ku sugan qabanqaabadiisu waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay keliya waxaa laga haystaa waxaa weeye xamar guddigii farsamadu inay yimaadaan ciidamada amisom la amreen ay yimaadaan markaas ergooyinkii ugu dhawaada inay soo xaroodaan dabadeedna madaxda dowladdu ka timaada si oo ku shaba shirka u furto intaa keliya u dhima laakiin shirku meesha ugu dambeysay uu maraya oo miradhalka ahay
waayahay marka hadda haddii puntland haddii ay ba idin timaado idin ogaato oo idin ay shan iyo tobankii sano ay kaga dhabayso adigu waxba sheegtay inaad tahay xabsi daayine maxaa idin tala ah
puntland noo imaan mayso dal puntland waa beelo waxaan ku darsaday beelahana ixtiraam baa ka dhexeeya beelina beel kuma xadgudbi karto beeshii rabta inay maamulka wax ka samaysataana xor weeye beeshii rabta inay puntland kasii mid ahaataana xor weeye marka beel beel kasmaysaa ma jirto ma garat laakiin dee waxay leedahay puntland sharciyo iyo u degan bay leedahay iyo baarlamaan baa u dhisan dawlad baa u dhisan oo de waxay leedahay sharciyay leedahay sharciga haddaad jabisaan in layna xilxilayo soo maha
maya sharciga puntland anagu maa naajinin puntland waa kuu sheegay waa laba gobol oo waaweyn waa waa magaal iyo bari laakiin wuu- sharci wuxuu sheegayaa puntland waa muqadis wey
midnimada puntland waa muqadis waa qaangaadhay toddobiyo toban sano sanadkii kudib soomaaliya maraysa shuruucdeeda iyo waxa weeye waxa u dhisan oo dhan waa wax la wada yaqaan waa wax la wada ixtiraamayo laakiin ayada waxa ixtiraam ka mudan geerihii ka dhigtay haddii ay u arkeen inay ku dulman yihiin maamulka puntland inay maamuladii kale wax ka dhisan karaan ay galaan inay ku ixtiraamtay waxaa ku leedahay sida khaatumo oo kale sida kuwan hadda ee central state soomaaliya dhisanayo oo kale maaha nin puntland inay tahay xil walba anaa sifubu haysanayo oo intayka dhaamaji
laakiin een, maamulka puntland wuxuu sheegayaa jas shan iyo toban oday oo meesha iska tagtay aan cidna dirsan wey arrintaa maxaa ka jira maan cidna in dirsan
arrintaas markii uu soo baxday natiijada maamulkaasaa la arki doonaa inay tahay shan iyo toban odayo la iska diray iyo shan iyo toban odayo iska tegay iyo shan iyo toban odayo dadkoodii matiso inay yihiin natiijada shirka kasoo baxda markaasaa la qiimeyn karaa laakiin hadda waxaa la sheeg sheegayo waxyaabaha rabna dadka inaan kala hadlalo inaan waxba ka jirin
waayahay een, guddoomiye adiga bal wax yar ii sug een, sacdiya salaad ma maqlaysaa waayahay Hello?
sacdiya ha sacdiya ma maqlaysaa haa walaal waa ku maqlayaa waad maqlaysay Salaam.
guddoomiyaha
walaal waa maqlayay guddoomiyahana waa salaamayaa cabdiweli muuse shile cabdiweli waa ku salaamayaa afar iyo tobankii boqolka adiga iyo inta aa madaxda u tahay oo guddoomiyaha u tahay dhammaan soomaali weyn oo dhan iyo inta madagta ku jirta adigana yaasin waa ku salaamay walaalo
waayahay een, guddoomiyuhu wuxuu inoo sheegay inuu kusoo noqday mudug oo hadda uu joogo een, gaalkacyo uu joogo een, puntlandna waad og tahay waxay ku cus- xukuntay guddoomiyaha xabsi daayin adigu ma waxaad taageersan tahay in ay puntland ka ka tirsan tahay mudug mise waxaad taageersan tahay ee sida uu guddoomiyuhu sheegay in xagga kale lagu daro
walaal horta qof kasta oo soomaaliya ku nool iyo inta joogta oo reer puntland oo awalba Punt- oo gobolka mudug way kala barnayd nacam way kala marnayd yaan dhihin laakiin waqooyi iyo bari bay u kala qaybsanayd dhinaca koonfur oo ay galmudug ahayd iyo dhinacan oo ahayd puntland sida uu guddoomiyuhu sheegtay oo aad- uu sheegay oo aada xogogaal uu yahay middeeda kale anigu de waxaan ogahay reer puntland baan ahay dabcan respect weyna waa u hayaa maamulkayga puntland laakiin dee puntland waad ogtahay markasta waxay tidhaahdaa waxaan nahay eh, waxaan nahay hooyada soomaaliya hooyadii dastuurka garowan iyo garowa two baa lagu qabtay waagii sidaa loo dhigayay lama dhihin eh, qabiil ayaa lagu koobayaa oo dastuurku waa qabiil lama oran Eh, waxa la yidhi waxaa imaanaya oo aad iyo aad ay puntland ogtahay iskugu hawlinaysay waktigii madaxweynaha hadda jooga uu ahaa ra-iisul wasaaraha uu ahaa wuxuu aad uga shaqaynayay in ay dhacdo federaal federaalna sidaynu u naqaano hadda waxaan joognaa minneapolis yaasiin wisconsin markaa u gudbaysidna ma garanaysid damins federaal waa midkan aynu joogno inkasta oo nin walba qodobo iyo wadamada ay ku kala gedisan tahay marka federaalkii loo dhimanayay oo derbiyada lagu soo dhejinayay oo intii kharasha gelaysay weeye midka maanta la wado mudugna dadka deganaa oo reer gobolka mudug ka soo jeeday ama ha ahaado dhinacii eh, maxaa la dhahaa koonfur ama dhinacii go- puntland soo xigtay ha ahaatee haddii lagu daro dhinacaas lagu daro maba ahaba haddii gobol samaysanayo oo gobolkuu halkaa aado dee haddii laga hadlo waa qabiil yaynu marka sheegan federaal wixii waa afkiina waa laga sheegayaa oo waxaa la leeyahay federaal baa la noqonayaa qabiilna waa lagu astaynayaa oo qabiil baa laga dhigayaa meel maba wada gashaba qof kastoo laakiin caqli dee aan kaa dhex galo sacdiya meesha waxa maamulayay maamul ayaa maamulay la yidhahdo puntland inta degmooyinka ugu badanna iyada ayay hoos tegisay oo maamuleysay hadday ahaan lahayd soo celinta nabadda cashuurta dowlad ayay hoos joogtay marka iyada weli waxay ku doodayaan weli waxay hoos joogtaa oo sharciga puntland ayaa weli hoos joogtaa ay degmooyinku ka mid yihiin dadkiina ay weli ku taageersan yihiin ma in hadda mid kale laga damsabeeyo fodo laga dhigo ma taasi ma haboontahay lafteeda
horta yaasinow midii walaal la samaynayey oo lixdii nin oo muddo meel kasoo jeeday waagii la saxiixayey lama dhihin xadkaasna waxay noqon doontaa gobolkan xadkaasna waxay noqon doontaa stateka horta ma qorna qof kastana wuu hadda wuu fiirin karaa wuu google garayn karaa secondly waddanka iyo ciidda iyo dhirtu ma raacdo gobolada dhulkiina lama fujinayo waxa noqonaya oo stateka raacaya oo ka mid noqonaya waa dadkii dadkiina dee guddoomiyaha inala hadlaya ayaa ka mid ah hadduu reer puntland ahaa hadda waa kaasoo wuxuu noqday dhinacaa kale waa dadkii iyo dadkii degmooyinka iyo gobolada ka mid ahaa weeye horta taa ayaa laga booday mideeda kale qofku dadku gobolada iyagaa xora kii deganaa gal galdogob iyo kii deganaa maxaa la dhahaa goboladaa kale oo tirada badan oo magacyada leh waa ragga sagaal iyo tobanka hamaaninka dhowta lasoo xidhayey oo aad wareysanayseen bay ka mid yihiin marka hadday xagga raaceen nanay tahay in dhulkii la fujiyey dhulka lama fujin yaasin hadday canshuur wateen iyo hadday xoolo wateen waa dadkii waxa xagga u wareegay iyagoo iyagu raalli ay iskaga yihiin marka anigu uma jeedo wax la toojar garayn karo mana la toojar garayn karo mase ujeedo in la toojar gareeyo lagu qasbo dhinacaan idinku waa ina ahaataan federaalkuna mid weligiinba ogaada waa kii lagu qaylinayay anigu dadka runtii anoo reer puntlandaba haddana waxaan jeclaa dadka aan federaalka raalli ka ahayn baan ahaa laakiin maadaama dadkii ugu badnaa ay qaateen oo ay ku qayliyeen oo ay ku dagaalameen oo intii kharash ah lagu bixiyey oo lagu guuray waayahay sacdiyo halkaa iigu jir aan in hadda laga hadlo waayahay iisug amir shucayb ma na maqlaysaa
a walaalo waa ku maqlaya yaasin maasha allah n waad mahadsan tahay n adiga laftigaagu ma aaminsan tahay amir shucaybow in eh, maanta laga jaro n mudug laga jaro puntland oo weli maamul aan dhismin oo dhisminteankeeda lahayn oo weli dib hadda loo dhigayo aan la ogeyn loo raaciyo midiisana looga dumiyo
walaalo horta aan kala qaadno ma raacsan tahay in laga geeyo mudug puntland horta juqraafi ahaan dee mudug waa mudug mudug laba meelood maaha mudug waxaa laisku dhahaa afar degmo iyo gaalkacyaa laisku dhahaa markeedii hore ee ummaddu ay qabiilka u kala sabtay baana mudug waxay noqotay laba degmo iyo maxaan ku dhahaa xaafad iyo laba degmo iyo saddex xaafadood markii horaaba ummaddu qabiil ahaantii sidaas horta ugu kala sabto burburkii civil warkii waaba keenayba oo midna waxaa la dhihi jiray galmudug oo bexle bay ku taallaa madaxtooyadeedii midna durowbay ku taallaa madaxtooyadeedii marka mudug xaggana waa jirtay xaggana waa jirtay markii horeba haddii hadda la yidhi waxaa la samaynayaa laba gobol iyo wax ka badan baana maamul samaysan kara dee mudug haaf ka tegaya oo galguduud aadaya ma jiro gobolada dhexe aadaya mudug inay puntland wada aado iyo mudug inay galguduud wada aado labadaa mid wax ka dhexeeyaa ma jiraan horta caqliga saliimkaabaana sidaana siinaya laakiin magaaladii mudug ahayd baa qayb waxaa la dhahayaa waxay ahaanaysaa haafka tiibtida mudug wuxuu ahaanayaa ee puntland haafna wuxuu ahaanayaa gobolada dhexe central maaragtay of soomaaliya uu ahaanaya dee wax ka shaqaynaya taasi maaha dastuurka hadda la sameeyo soomaalidu yaalaana maaha si darawewan iyo si lagu samaynayana maahay horalaa arrintan wax ka ogaa waa wax markhaatile in mudug iyo galguduud loo samaynayo maamul cabdiweligaa doctor cabdiweligaasoo maanta madaxweyne ka ah puntland baa ra-iisul wasaare u ahaa ninka qaranka ku duubay buu ahaa dee marka waxaway ummadda markay waxaan dhisaysay dee markaasi xaqi qabtay caqliyaedu fiicnaa hadda la yidhi mudug kama tegayso puntland dee mudug puntland waa ka tegaysa qaybaada waa xataa soo fura oo galmudug ah marka walaal lagaasiin haddii la yidhi laba gobol iyo wax ka badan baa wax ku darsanaya ee dadkii waqooyiga mudug jooga aydeen galguduud baan ku darsanaynaa wax iyo gobolada dhexe xibinaya xeeb dee walaale waxaa silada u baahan in la isweydaana waxa weeye sababtu maxay tahay laakiin maka goy ka dhaaya maka goy karto dee waa goy kartaa mid lama puntland wada raaci ama gobolada dhexe wada raaci mudug la kala gooyaa wax wadhaha way shaqaynaysaa ma jirto
waayahay aan ku noqdo guddoomiyaha cabdiweli aan ku noqdo oo jooga magaalada gaalkacyo cabdiweli ma namaqlaysaa
wanaagsan cabdiweli waxa weeyaan puntland waxay leedahay madaxweyne bay leedahay baarlamaan bay leedahay iyaga laftoodu inay ka tashadaan arrintaa haddii la raacinayo xagga ay raacaan oo dad u diraan soo maaha nin intaad iska tegaysaa ninku oo meel shii waxa weeye waxaa ka dhisan maamul baa ka dhisan madaxweyney leedahay taladiisay leedahay in laga wada tashado odayaasha iyo waxgaradka iyo dawladdu inay ka wada tashato dhinacii hadda la raacinayo oo dad loo dirsado haddii xitaa la raacinayo sooma ahayn idinku inaad iska tagtaan ma xaq ba
laakiin waa runta aad baad u mahadsan tahay laakiin neefka mar baa la bireeyaa laba sheekh lama bireeyo sidaas amiirku sheegay profeor cabdil maxamed cali gaaf markuu ahaa ra-iisul wasaarihii dowladii federaalka ku meelgaalka ahay shirarkii lagu qabanayo garowa one iyo garowa two siiba garowa two oo ay nimankii la oran jiray saxiixayaasha oo ra-iisul wasaaraha madaxweyne sheekh shariif gudoomiyihii baarlamaanka shariif xasan iyo mahiiga iyo ninkii ahlu sunna iyo caalamkii galmudug ay joogeen wuxuu sheegay in mudug iyo galguduud ay israacayaan oo aan lakala kala reebayn madaxweynuhu tobankii sebtembar two thousand iyo eleven buu saxiixay garowa tuuna isaga iyo cabdiraxmaan maxamed faroole oo markaa madaxweynaha puntland ahaa iyo shantii kale saxiixayaasha ahaa oo madaxweynihii federaalka iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo mahiiga iyo kii ahlu sunna iyo caalam ay kamid yihiinna waxay qalinka ku diideen gaalkacyo inay tahay caasimada dowlad goboleedka galmudug marka waxa weeye barnaamij horey loo dhameeyey oo raiisul madaxweynaha puntland hadda markuu ra-iisul wasaaraha uu laba jeer saxeexay in arrin sidaa isu raacayso ayaanu anagu hadda markii la iclaamiyey in la qabto aanu ka qayb gallay waxaan qabaa dadka qaylinaya oo waqooyiga mudug jooga waxay istusayeen in ayagu prioritiga leeyihin haddii meel la aadayo ayagu ay dadka hor kacaan waxaa kaliya ay diidan yihin waxa weeye maxaa gudoomiyaha ee raggu wata nooga hormareen ma ay diidanaan umalaynaya in maamul loo sameeyo gobolada mudug iyo galguduud
laakiin soo xaq uma laha inaad idinku ka horeysaan madaxweynihii iyo baarlamaankii oo aad meesha iska tagtaan
xaq baa loo leeyahay waa la wada hadlayaa arrinta hadda aanu usoo laabanay bayna ka mid tahay inaanu dadka ku qanxino ama dowladda puntland ha noqoto golayaasheeda sida baarlamaanka iyo xukuumadda ama isimada ha noqoto ama odayaasha nabadoonada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka ha noqoto iyo ganacsatada waa shirarka hadda aanu wadno aanu u nimid haddii aanu meeshaas u aragnay inay tahay sidii saliimka ahayd oo looga qayb qaadan lahaa waxa aan wadnaa inay tahay inaan usoo gudbinaan rabnaa waxaanu rakeynaynaa inaanu isku raaci doono haddii rabbi waayahay haddii aad sidaad aad filayseen ay noqon weydo markii aad shirka ka qayb gashaan baarlamaankii la sooco madaxweynihii la sooco oo sidaad rabteen noqon weydo arimaad hadhow cambaaraysaan oo tidhaahdaan arrintaa waxaa khiyaama ka dambeysay arrintaa looma dhammayn arimaad hadhow tidhahdaan sida ay soomaalidu had iyo jeer samayso
yaakiin anagu markaan ka qayb galayna waxaanu kaga qayb galaynaa shid muuxda anagu ma qaadanayno soor quureed ma qaadanayno gobolka mudug marka hore mudug iyo galguduud baa loo xisaabtamayaa galguduud waa toddoba degmo mudugna waa shan degmo markaan anagu mudug usoo laabano marka laga degmo oo goldobada sariiba la yidhahdaan leenahay labada koonfurtan waxay leenahay hobyo iyo carar dheere magaalada gaalkayo afar xaafadood ka koobana saddex baan leenahay ayaguna xaafad bay leeyihiin degmadiiba haddii rabaa kon xubnoo la siiyo miilis waxa wey konton iyo shan boqolkiina inaan leenahay ayaguna afartan iyo shan leeyihiin marka aanu galayno shirka intaan natiijadiisa la gaarin kasoo baxaysa marka aanu galayno waxaan ku galaynaa waxa aan leenahay waxa aan leenahay baan ku darsanaynaa anagoo mudug ajiid ahaan galguduud anagoo mudugana waxaanu isku raacaynaa qolaba waxa ay leedahay iyada oo taqaan baanu shirka wada tegaynaa natiijaduna hadda waxay noqonaysaa baawo sheeri bay noqonaysaa nin walba wixiisa waa yaqaanaa meeshaas soomaali waa ku dhantahay labadan gobol shanta beelood oo soomaali boqolkiisa waa wada degan yihiin marka afar qolana waa jeedaan qolana waa qolyaha soo barakacday koonfur galbeed soomaaliya ka yimid oo hadda jeedaameynta loo sameynayo hawiye iyo daarood iyo bir iyo beesha shanaad intuba waa ku dhow yihiin waxa marka waxa weye qof walba xuquuqda uu leeyahay isaga uu yaqaan buu shirka gelayaa natiijadaba intaan isla gaarin baa marka u horeysa inaan waxla isku darsado oo nin walba wixiisa wala lagu heshiinaya ama lagu kala joogaya natiijadu waa wax damba wey
ka waran hadday dowladda puntland diido oo tiraahdo arrintaas anagu shaqo kuma lehin cidna uma dirsan idinku maxaad samayn doontaa
dowladda puntland waa runtii dowladda puntland waxay ka socotaa lambeesha matalisaana hadda kuu sheegay dadka puntland ka socota laguma casuubin dowladda puntland laguma casuubin waxa shirkaas ku casuuban waa beelaha dega mudug iyo galgaduud wey beelaha shirkaan dhisanaya maamulka kan beel ahaan baa looga qaybgelayaa dowlad ahaan looga qaybgelmayo hadda qaybdiiba hadda madaxweynaha galmuduga isagoo shacab ah buu tegayaa meesha la yidhaahdo cadaado oo beeshiisu ay jirsatay laakiin isagoo madaxweynaha galmuduga mau tegaya meesha beelaha wax dhisanaya beelaha wax qaybsanaya beelahaasaa meesha ku heshiinaya gudu puntland xildhino ka imaan mayso cidna lagama casuubi dowladda puntland
waayahay hadda ma aadi doontaan garowe iyo hore ma usii soconaysaan mise waxaad ku ekaanaysaan gaalkacyo iyo degmooyinkooda
gaalkacyana waa deganahay garowgana reerkaygii weynaa iyo carruurtaydii o dhan baa joogta jaamacada ka barta dusi hoose dhexaad iyo tala ka barta reerkaygii baa degan haddii shirarka halkaan gaalkacyo aan ka wadno ay noo dhamaadaan waxaan isku dayaynaa haddaan waktigooda laan shirkii soo degdegin inaan garowga u gudubno baldogob tagno shariiba tagno intaba inaan soo marnaan isku dayaynaa haddii rabbi waayahay camur shacayb haddii aan ku weydiiyo sababta ka dambaysa in maanta uu ka dhaco muran uu ka yimaado mudug maxay kula tahay bay abad umalanaysa halkaas walaalo waxay arrintaasi walaale iyaasna adoo mahadsan inta maqlaysaaba waxaan filaya arrintaas sababo badan baasi laakiin markaan markaan soo daadiyo hal sabab baa muhiim u ah sababtaasina waxay ku timid jiritaankii puntland aanu ogeyn ee toddobiyo toban sano ka hor la dhisay wixii loo dhisay sidii walaashii sacdiyaba u sheegtay ayaa laga leexday haddii laga leexdana beelihii isugu yimidna beel walba iyo reer walba iyo gobol walba ay dantiisa iyo maslaxadiisuba u istaagay sida maakir iyo khaatimu ilaahay ha barakeeye maamulada ay samaysteen oo kale desanaba puntland bay ahaayeen mar hadday puntland ahaayeenna maanta inay state khaatimu state iyo maxaan ku dhahaa ay samaystaan maakir state samaystaan waxaa keentay in wixii shalay lagu ballamay baa laga baxay ballankii shalay laysla galay baa laga baxay wixii shalay laysla qortay baa laga baxay meeshaan puntland la dhahay oo garayana waxaa yaalla saddex shay oo ummadii ku heshiin weyday saddexdaa shayana waxa weeye tadbursi sukeeya naxariis iyo siyaasad xumo haddii saddexdaasi marka toddobiyo toban sano isbedeli weyday ummadda iskuma gasbana nin nin gurigii ku jiraana ma jiro marka waxa weeye sida ay khaatumo iyo maakirba istasideen yaa mudugna ay u tashatay mudugna waxa weeye haddii maamul haddayba heshay awal waxaan lahaynaa seebaad dacalka u saartaani awal waxaan arnaa khaatimiyo baakir mala aadaani haddii hadda la hela central state of soomaaliya oo galguduud lagu darayo waaba waxaadin wayaheeye waaba waxaadin waxyaala kugu darayeeya marka arrintani puntland hadda jirtaa ma jirto puntland sida sheegay gudoomiyuhu waxay ku soo koobantay bari iyo midaar bay ku soo koobantay ayagaa warkada suganaa ayaguna meesha ay aakhirka aadi doonaan ama halkaas iyo kaasiga aadi doonaan iyo maakir ama walaalahoodooda soo raaci doonaan oo gobolada dhexayba soo aadi doonaan laanna waxa weeye waxaan walaala marka waa mid waa midaas arrintaasaa keentay in arrintani timaado kuleelka oolka maxaa keenadaaliy kuleelkaa keenadaaliy walaala marka in maantay reer puntland qaybna halkaaga kaasina aado qaybna halkaas iyo maakir aado qaybna halkaas iyo galguduud aadahay waxaa keentay siyaasad xumada iyo sadbursiga iyo maxaan ku dhaha sukaye naxar ku dira uga taala
waayahay aad baad umahadsan tahay amir sacdiya salaad ma maqlaysaa
maxaa walaal waa ku maqlaya
waxaad qabtay bug la yidhaha four ponty five waxaad ka hadashay cadaalad darradaad ka hadashay wakti badan kusoo celcelisay idaacadaha lagaa dhegeystay tan lafteeda aad hadda taageeraysid soo cadaalad darre kuma taageeraysid aad waayo maamulka wuxuu mudug waxay leedahay maamul maamul la yidhahdo puntland imaad tirahda maanta ha kala godo soo cadaalad darre maaka adiga
walaal may uma arka anigu cadaalad darro sababtoo ah dad igana caqli badan iga cilmi badan iga badan oo deegaanka iska leh ayaa halkaa ku biiray marka ugu horeysa uma malaynayo intaas oo sagaal iyo toban ergo meel toba sagaal iyo toban qabiil oo deegaan oo mudug degan weeye meel ay isku raacday meel qofka dhaha ayaan aaminsanahay ma jirto kaas inu cadaalad xumo uu ka hadlayo anigu alloo reer puntland ah oo puntland tayda iyo garowa aan ka ab iyo ka awowa kasoo jeedo ku dhashay oo aan jeclahay degan oo jooga ayaan waxaan aaminsanahay dadka deegaanka reer mudug ah hadday halkaa aadeen oo dantooda ka arkeen anoo cadaaladii aan u doodayay ee ku taageeraya inay raacaan ayaan anigu runtii aaminsanahay cadaalad baana u arkaa mideeda kale ugu adiga sacdiya cadaalad waxaad u aragtaa inay puntland kala tag tagto oo midu meel aado mise waxaad u aragtaa in ummadda puntland ay sidii ay awalba wax isku darsadeen ay wax isku darsadaan oo xisaabtamaan
horta walaalo puntland sideedaba waxaa loo bixiyey wadanka markuu burburay kabacdi markii hore reer nugaaleed baa la odhan jiray reer nugaashayadiina weli sidayadii baana waxaan waa naayigii wixii ka dameeyey oo inkaartii iyo qabiilkii iyo hoogii iyo bi-i dadka alla isbaday iyo balaayada laga soo kala ordayay uunbaa la isugu yimaaday ma ogi weligeed mudugne mudug bay ahayd dhinacyadaana dee qolo walba gobol bay lahaayeen oo ay deganaayeen dhibtii iyo qabiilkiibaa isku timaaday dadki waa bislaaday dadkii waktigii iyo abaarihii iyo colaadii way iska soo kabteen marka waxa caddaan ah hadda waxaa la raadinayaa intii lagu jiray nabadii oo hadda iyo heerkii waxbarashadii iyo barwaaqadii la gaaray meeshii loo higsan lahaa marka dadka meesha degan wax burburaya ma jiro yaa burburaya cidina walaal ma burburayso sababtoo ah burbur dhacaya ma jiro garowan waa meesheeda barwaaqay ku jirtaa mudugna walaalahooda dariska awalba ay iska wada dhexeeyeen ayay maaragtay meeshaas nacam ayay bay ku darsadeen oo ay raalli isaga yihiin marka uma arko aniga wax walaal burburaya iyo wax dhibaato ah iyo wax ay kaba haysteenba nimankan hadda hadlayeen markii horeba reer puntland bay ahaayeen haddii laysa sii qodqodo ayrawana inaan sii dhexgalo reality marka laysku dhexgalo sii furfuro dad badan Wey.
oo reer puntland ah ayaa yaasiin afka puntland ka ah markaan runta kuu sheego oo aan waxba ku haysan oo haddii maanta ay gobol ay samaysan lahaayeenba puntland boolbool bay u kala furman lahayd marka ma rabe inaa anigu tala galo sheekada waxay joogta hadda waxa weeye mudug mudug aniga sacdiye ah aidiyada aniga maskaxdayda yar weeye waxaan qabaa ina ay tahay good time inay tahay fursad ay maanta reer mudug oo dhan haystaan inay siday galmudug waxula qaybsan lahay hadday baawar sheerin tahay iyo haddii ay deegaankoodii ay u isku dhow yihiinba labadaba inay dhinacan raacaan cadaalad baana waataa
waayahay inaba kolley gabagabadii ku dhow dadyoga ina dhegeysanaya laftoodu su-aalo ayay qaadi doonaan oo su-aalo ayayna weydiin doonaan insha allah aada iyo aad ayaana ugu mahad celinaya dadka madasha sigisty oo ina dhegeysanaya inagana dhegeysanaya adduunka dacaladiisa guddoomiye ayaan la hadlayaa cabdiweli suldaan muuse oo ah dhamuuke maanta idaacadaha ayaa lagaa dhegeysanaya dadyo badan ayaa ku dhegeysanaya ma malanaysaa inaad dhib kuusoo jidisid oo lagu ogaanayo inaad maanta timi mudug oo aan horeyba lagu ogeyn ee idaacaddan hadhow dhib kuusoo jiido
maya iisoo jeedi mayso mudug inaan joogo maamulka iyo madaxda gobolka joogta iyo shacabkuba waa ogyihiin ee waana la socdaan meel wax ku kala qarsooyin maa soomaaliya ee waa haddana waxaan ka dhaha waaba gobol yar Ee, wax dhiba iisoo jeedi mayso waan ku faraxsana inaan mudug joogo waan ku faraxsana in madashaas ay dad badan oo daasaha dunida jooga ay ka dhegeysanayaan waayo aniga fikirkaygaan hadlayaayo cidna ee, waxba ka sheegi mayo cidna dhib ugu geysan mayo Ee, waxaan rabaa in yar inaan ku noqdo oo ah midii ameerika ka hadlayay khaatumo state iyo maratab state oo arkaan gobolada sool iyo sanaag anigoo ka faaidaysanaya madasha tan iyo dadka badan ay dhegeysanaya maadaama dastuurka soomaaliya uu qabo laba gobol iyo wax ka badan baa maamul goboleed samaysan kara waxaan ugu baaqayaa walaalahay khaatumo state iyo maratab state waa dad wada dhashay waa dad walaala ah waa sideed iyo tobankii gobol oo federalismka laleeyaha loo sameeyo bay kamid yihiin inay labadaa gobol inta aqoonyahankooda iyo siyaasiyiintooda iyo waxgarabkooda isu tagaan ay mideeyaan hadday madaxa ku heshiinayaan labadaa madax kay qaadan lahaayeen iyo hadday madax kale la baxayaan ayaday u taallaa laakiin waxaan usoo jeedinayaa si aan uga baxno ee qoqobkaas siyaasadeed iyo kala qaybinta dadka lagu sameynayo in waxgarabka goboladaas isu yimaadaan sool iyo sanaag waa laba gobol oo waaweyn waa laba gobol oo la yaqaan ay maamul mid ah oo ay raalli isaga yihiin samaystaan ee aan qolan oran annaga khaasumaa la yidhahda qoran oran maakar baa nala dhahaa oo hal gobol meel la yitaali taasna waan usoo jeedinaya aad baa umaasantayaasi
aada baad mahadsan tahay n n ilaa hadda su-aashan kale aan ku weydiinayo n cabdiweli wama hadashin madaxweynaha marna ma wada hadashin adiga iyo madaxweynaha n puntland
maya maana wada hadlin intii aanu hawshaan ku jirnay bara maana wada hadlin waayahay n gabagabadii n dadka ku dhegeysanaya n aan ku siiyo janis kale ood kula hadashid ee fariintaadana ugu gudbisid maxaad u faraysaa dadka ku dhegeysanaya
dadka waxaan farayaa soomaaliya waa soomaaliya sideed iyo toban gobol bay ka koobanay koob iyo sagaashankii dowladii dhacday waxaa maanta dowladan jirta ee federaalka ay ku dhisan karaan waa sideed iyo tobankii gobol maamul goboleedyada ee sida puntland iyo somaliland iyo ay intay jireen gobolada ay ku dareen waa wax iyaga u baaran laakiin waxaa soomaali ka dhexeeya waa sideed iyo tobankii gobol yaan dadka khalad oo isaga turjurin dad baa waxaa loogu sheekeeyaa mudug baa la goynayaa oo galgaduud baa lagu darayaa dadbaa waxaa loogu sheekeeyaa puntland baa la burburinayaa puntland waa puntland iyadii annagaa puntlandna annagaa socel geysbay noo tahay mudugna inaan la kala goyn qof kasta oo soomaaliya waa ku weyn tahay mudug inta la raro galgaduud la geyn mayo galgaba inta la raro hobyo lagu dari mayo taqriiban tala qarqaara lagu daramayo waxa weeye maamulku baa loo sameynaya labadan gobol maamulkaas oo federaalka ku xiran labadan gobol baa maamul loo sameynaya dibidhixii ku dhaca gaalkacyo shan iyo labaatankii sano oo walaal koonfur iyo waqooyi ugu kala qaysan tahay hal sid lagama samayn hal aeroboor looma diyaxtirin dekedaheedii garacad iyo hobyo iyo xanqeere waxba lagama qaban shidadkeeda waxba lagama qaban taasna markaan cid walba weydiinay waxay dhaheen midooba oo mudug ama galmudug ha wada raacdo ama puntland ha wada raacdo toddobiyo tobankii sano waa lagu guuldaraystay in taa la sameeyo maanta waxaa la helay marka in la helo gobolkii isku dhamaa oo galgaduudaha iyo gobolkii mudug in lasoo jeedo iyagoo laba gobola oo buuxda maamul ha loo sameeyo horumarkoodii iyo waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii iyo biyahoodiina kor ha loo qaado ha laga baxo mudug baa kala qaybsan waxaan usoo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana ummadda u dhalatay gobolada mudug iyo galgaduud inay u arkaan wanaag maamulka samaysmayo ee aysan u arag xumaan sida loogu turjumayo dadka qaarka ugu turjumayaan oo ay leeyihiin maamul baa maamul lagu baabiinaya lagu baabiinmayo annagaa dhowrayna shiritaanka iyo magaca puntland meel kasta aan joognaana dhowraynaa magaca iyo shiritaanka gobolka mudugna waa muqadas labadaas in laisku ilaayaa la rabaa inaad sidaa noola garataan baan rabnaa inaad nagu taageertaan baan rabnaa wixii su-aala oo aad ka qabtaan arrintaasna jawaab waasaan idinka siinaya hadaalay waayahay aada iyo aad iyaad umahadsan tahay guddoomiye cabdiweli suldaan muuse shire remuka oo jooga magaalada gaalka cayo iyo amiir shucayb jaamac iyo sacdiye salaad intaba waa uga mahad celinaya waxaan taani siinayaa dadweynaha sharafta leh oo iyaguna dhegaysanaya si ay iyaguna u helaan su-aasha madaxooda ka guuxaysa ama qalbigooda ka guuxaysa ay rabaan inay ku weydiiyaan ama guddoomiyaha ama amiirka ama sacdiye weydiiyaan ayaan jaanis siinayaa jaaniskooda ma rabo inaan kasii qaato oo su-aalo badan sii weydiiyo haddaba maamulka waxaan ka codsanayaa in recordingku uu sidiisa ahaado dadka su-aalaha weydiinaya si ay hadhow uga faa'iidaystaan dadka dhegaysanaya oo ka dhegaysanaya websiteyada ama t v yada ka dhegaysan doona insha allah inay codkooda ay maqlaan dhegaystayaasha si ay su-aalaha laftoodu uga faa'iidaystaan dadweynaha dhegaysan doonaa waxaana kusoo wareejin doonaa maamulka isagu inoo inoo daadihin doona dadka na siin doona su-aalaha ay qabaan aada iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaya madasha sigisty oo had iyo jeer lagu falanqeeyo siyaasadda waxyaalaha kana kalena lagaga hadlo iyo dadweynaha isugu yimaada adduunka tacaalada ee ka yimaada oo halkan isugu yimaada siday uga faa'iidaystaan aada iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinka mahad celinaya haddana waxaan ku wareejinayaa madasha sigisty iyo guddiga
yaasiin ducaali waa ku salaamaya dhammaan adiga iyo martida iyo damuuka khaasatan isagoo saacaddanbay u tahay inuu istiil waktiga noocaas su-aalaha noocaas diyaar yahay nala qab qaato waxaan aada ugu faraxsanahay maanta iclaaminta aan iclaaminay barnaamijkan oo waktigii aan iclaaminay waa wakti khadii yar uu ahaa hoose ay kasoo qaybgaleen dad badan oo soomaaliyeed hadda waxaa hadalka damuuka dhegeysanayay afar boqol lixdan iyo saddex qof oo soomaaliyeed oo aan dareemi karo inay u imaadeen keliya mawqifka iyo aragtida uu aaminsan yahay inay dhegeystaan waa arrin aada ugu farxo maamul ahaanna waan soo dhaweyneyno insha allah waxaan siinayaa dad badan oo gacanta taagtay intaan ka gaaro su-aaluhu waa badan yihiin insha allah waxaan rabaa intaana su-aalaha u gudbinin qofka aan aan siiyo insha allahu su-aasha inuu soo koobo faallo iyo afaaf dheer loma baahna su-aashii boontiga oo aan naxli lahayn oo su-aal soomaaliya oo kaliyara inaa weydiisid insha allahu adoo dooraya anshaxa qolka iyo madasha sigisti insha allah marka su-aasha ugu horeya waxaa maxaa nasiib u yeeshay daacad oo ah member ka tirsan madasha maamulkeeda sare ah insha allah inaan su-aasha ugu horeysiiyo daacad ma maqlaysaa
si fiican asadna may maqlaysaa waa ku salaamayaa maaga iyo su-aashaada adaa iskale insha allahu maaguna ku furan yahay
aada iyo aad baan horta idinku mahad celinaya qoladiina waktiga gelisay guddoomiyaha iyo martida kale martishaafta kalena aada iyo aad baan ugu mahad celinaya waana salaamaya kulligiin idinki iyo guddoomiyaha iyo martishaafta kale su-aashayda waan rabaa inaan gaabiyo waxa weeyaan waxaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo adiga shaksiyan ma kula tahay waktigii soomaaliya ay isku raaci lahayd interest iyo gobollo in la joogo oo loo bislaabay arrintaas oo soomaaliya qabiilkii iyo qoqobnidii inay ka bislaatay waktigii arrintaa la isku raaci lahaa in la joogo ma kula tahay adiga waa mahadsan tahay waan waan islaamaya kulligii
aad aad iyo aad buu umahadsan yahay jaacad hawl kasta oo la qabto cid baa u istaagta haddii aynu nidhaahno waxaas lama gaarin waktigii ay ahaan lahaayeen weligood meeshooday oolayaan laakiin waxay u baahan tahay in la geliyo juhdi badan oo loo istaago waxaan qabaa inay tahay maantay maanta soomaali o dhan u heelan tahay badankeedu in laga baxo baarlamaankii ay qabiilooyinku soo celiyeen odayaashu oo lalahaa nin walba kan baa caruurta ku korsanaya ama kan baa dhigtiisahan weynay meesha ha lagu qoro in maanta xilligii laga bixi lahaa aynu jaariskeeda haysano oo two thousand sixteen sidai aan ku gaari lahayna waxaa weeye inaynu dalkeena u samayno stadiyo dowladda federaalka ku xiran oo ka mid ah si dhammaan dalka ay doorasho hora oo xalaala uga dhacdo anigu waxaan qabaa haddaynu isku meel kas noqono oo ku taageerta fikirka fiican cidii keenta inaynu gaari karno xilligiina la joogo aad baa umahadsan
aada iyo aad maasha allah haddana waxaan siin doonaa insha allah su-aasha xigta maamulka madasha sigisti ibrahim shire insha allah inuu isna su-aashiisa ku weydiisto ibrahim may maqlaysaa
ha si fiican asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
calaykum salam magacaada iskale
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa salaamaya calaykum asalaam waraxmat- mudan cabdirasaaq waa salaamaya martida amir shaciib waa salaamaya walaashay sacdiya baarak allah fiikum baan leeyahay Eh, waqtigiina aada noo horteen Eh, waxaan rabay su-aal inaan weydiiyo eh, mudan cabdirasaaq Eh, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo inuu nala shargarayo dadkana u baahiyo wixii ay kala kulmeen isaga oo soo koobaya ee caqabad ah iyo sidii loo xalin lahaa Eh, isu eh, isku daridda iyo iloobidda labada gobol waad mahadsan tahay baarak allah fiik
a dhamuulka su-aasha adiga ku socotaa cabdiweli waa cabdiweli waa ha
cabdirasaaq baa la yidhi waxaan wada qof kale su-aashaa la weydiinay igu celi marka aniga marka si fiican igu celi adoo raalli
wixii caqabad aad kala kulanteen iyo sidii loo xalin lahaa midoobidda iyo isku daridda eh, iyo maamul samaynta labada gobol ee mudug iyo galguduud baarak allah fiik
aad iyo aad baad umahadsan tahay caqabada koowaad waxa weeye dadka aan rabin sama jeclida iyo qarannimada soomaaliya ee doonaya in soomaali ay sidaas ku kala qoqoobnaato aysan isugu gudbin oo hadda bilaabaya magaalooyin intaasoo qarni soo jiray oo dhisnaa oo dad ku wada noolaa oo kuna wada noolaan doonaan in la yidhaahdo hadda eh, midi dhexda ha looga dhigto qaybna koonfur ha loo diidiyo qaybna waqooyi annaga inta eh, caqabada nagu ah waa dadka waxa noocaasa faafsinaya waxaan u baahnaa marka dadka ka badan eh, ama dibadda jooga ama dalka jooga ee waxgaradka ah inay ka hadlaan oo ay codkooda nagu taageeraan oo haddii anagu aan khaldanaana ayna yidhahdaan waa khaldantiina waxaad wadaan wax socon kara maaha oo mudug waa la kala goynayaa haddii anagu aan saxsannahay oo fikirka aan soo jeedinay usaleyyaana naga ku taageero la yidhaahdo dadkii loo baanaa laakiin hawshaa wadaana waa hawl ummadda anfacaysa waa hawl dalka anfacaysa waa hawl gobolada anfacaysa inka aanu rabnaa taa weeye marka waxaan qabaa doorkiinii baa naga maqan haddaanu doorkiini helno oo annaga ama amaskaadaan waa gargarantiin ama garbaa leedihin labadaas midkood baanu idinka rabna
aada iyo aad aada iyo aad su-aal nadiif ah oo shortia koley waa insha allah meel fiican baa dhigta waana ku salaami waa kaama celina insha allah hadda waxaa rabaa inaan u wareego dhinaca gabdhaha insha allah fozio ma maqlaysaa fozio fozio banaanka waa kaa qaaday insha allah banaankaa taaganta haday maqlaysa okay fuzia marka canti iska taagtay howl kale qabsata insha allah horaan uga soconaya waxaan siinaya insha allah anoo soo gabagabeynaya insha allah su-aalaha hadda waxaan siinayaa isheeg tafatiraha website-ka ceegaag news xuseen fin xuseen may maqlaysaa
ha ashadu waan ku maqlayaa
insha allah su-aasha adiga soo koobaya insha allah
waayahay aad baan idin salaamayaa akhyaarta madasha cabdiweli iyo waan salaamayaa sacdiyo iyo shucayb soo kuna soo dhawaada madasha sigisti su-aasheedu waxay ku socotaa dhinacaya gaalkacayo ga- sidaan la soconno xuduudaha uu hadda ka biyadiidsan yahay cabdiweliyo waad ka biyadiidsan tahay waa lagu kala badbaaday oo waynu ognahay dalka iyo dadka eh, dhulkana waan aqaanaa su-aasheedu waxa weeyaan say suuragal ku tahay in puntland siiba dadka degan deegaamadaas oo aynu ognahay oo qabiilkooda in la sheego halkan aysan suuragal ahayn balse maamulka hadda gacanta ku haya puntland say uga say uga su say suuragal ku tahay inay ka tanaasulaan magaca mudug iska baddaa dhulka
okay su-aashaadii
waxaan u gartay su-aashaadu maamulka hadda puntland ka talinaya sidee suurtagal ku tahay inay ka tanaasulaan magaca mudug soo sidaa maaha iska baddaa dhulka ah, magaca mudug inay ka tanaasulaan iska baddaa inay dhulka tanaasulaan
ah dabcan saas waay oo dastuurka puntland waxaa ku dastuurka puntland qodobkiisa toddobaad waxaa ku qoran soodimaha iyo dhulka puntland wuxuuna sheegayaa gobolka mudug inuu puntland ka mid yahay waana jirtay in in badan laga hadlay oo markastoo ay dhahaan mudug hay-adaha waxbixiya oo doonarska oo dhan ay oran jireen mudug ma sheegan kartaan waxaad sheegataa waqooyiga mudug mudug awal la iskuma hayn madaxa la yidhaahdo laakiin waxaa la isku hayaa waxaa weeye koonfurta mudug iyo waqooyiga mudug annagu middaan raadinayna waxaa weeye in mudug laga daayo labada magac oo ah koonfur iyo waqooyi ee mudug uu mudugkiisii ahaado oo haddii ay suurtagal tahay dadka koonfurta degan inay inta puntland kusoo biiraan ay puntland ku darmadaan gobolka mudug sidiisiiba u jirayaan haddii ay suurtagal noqoto in waqooyiga iyo koonfurta ee wada socda ay dalgaduud wax la dhistaanna central statekaas uu soo noqo laakiin waxa weeye mudug haddii puntland sheegto iyo haddii central state raaco mar walba waa mudugiisii waa gobol soomaaliyeed waa gobol ummad soomaaliyeed ku nooshahay ma ahan haddii la yidhahdo dalgaduud buu raacana inuu baaba'ayo haddii la yidhahdo nugaal buu raacana inuu jirayo in sidaa loo dhintoo maaha mudug meeshuu raacaba waa mudug ee waxaanu diidaynaa annagu in la kala qaybiyo oo koonfur iyo waqooyi laga dhigo laakiin kama xubin mudug way isku dhambe in puntland ay raacdo haddii shacabka koonfurta raalli ka yihiin haddii waqooyigu raalli ka noqdo inaan galguduud wax la dhisano labada awadna labadaa weeye
aad iyo aad su-aal waafiyo kalira ayaa dhamirka ku jaabtay insha allah haddana waxaan siinayaa qofka ku xiga waxaan siinayaa axmed muumin ma maqlaysa axmed muumin
aad iyo aad ma maqashaa asad ah ku maqlayaa su-aashaada gaaban insha allah aad iyo aad baan marka u salaamayaa sacdiyo iyo dhamuushe iyo ninka odaga ah cabdiweli haddana kaldanayn su-aasheeda aan weydiinaya waxa weeye nin oday oo kamid ah ayaa wuxuu yidhi mudug waxaa la kala degan yahay laba degmo iyo laba degmo gaalkacyana saddex baanu degannahay xaafadood xaafadna waxaa degan koonfurta ma rabo inaan wax badan arrimahaas aan ka galo laakiin su-aasha aan weydiinaya waxa weeye miyaan degmada jariiban la dhaho degaanka ay xukunto oo degaan ballaaran oo xukunto ah oo waqooyiga gaalkacyo ku taala miyaan tuulooyin fara badan iyo degaano fara badan aanay ka deganayn reer galmudug aanay ka deganayn magaalada afar waaqo aad garanaysa inta u jirta xeebta garacad ay ka mid tahay dadka marka dhulkaa ballaaran iyo degaankaa ballaaran degan iyo dadka galdogob laga xukumo tuulooyinkooda sida gowlalo laanwaaley baraagaha cali guray saaxqurub ayaga maxaa laga yeelayaa suldaan mase waxaa la xisaabinayaa uun magaalada caasimadda ah ninkii degan miyaa ku xisaabtamaya degmada mase tuulooyinka iyo degaanka dadka degan qayb ayay ku leeyihiin ilaa degmo waxaa lagu bixiyaa degmada marka degmo la siinayo degaan iyo dhul iyo daday maamusho ayaa lagu siiyaa maadaama dadkaasu dad degaan ballaaran oo aada u ballaaran oo aad ogtahay weliba specially waxaa ballaaran kan afar waaqa waxaa ballaaran midka jariiban degmada jariiban dhulkan xukunta ayaa dhul aada u ballaaran axmedow su-aasha kusoo dhawow su-aasha kusoo dhawow waqti aan ugu socday marka taas un baan weydiinay ma su-aashta waan ugu mana waana salaamayaa niman soomaaliyeed oo sharaf badan oo midnimo rabo weeye intaa un baan uga baxay ada haddii hadalka ay dabsadaan raalli ha ka noqdeen
insha allah okay aad Mudug insha Allah ku soo.
aad buu u mahadsan yahay mudanahaas waa runtii degmada jariiban waxay hukuntaa deegaan aada u fara badan oo koonfurna le laftirkeeda jariiban ma jirto oo koonfurteeda jariiban masaafada eh, waa la degan yahay waqooyigeedana waa la degan yahay sidoo kale galgadood waa la degan yahay ilaa gowlalo iyo saaxaqurun iyo intaas waa la degan yahay Eh, degmada gaalkacyo xuduudeeda laamiga markii la qaado walaalkayga si fiican buu ila garanaya waan umalaynaya ilaa iyo darbiiroleed way ku egtahay galmisoor waxaan umalaynaya in galgaduud iyaduna ka bilaabanayso waa midda aanu rabno maanta in dadka yaga la kala qoqobayo degmada tariiban markii la aan wax qabiila loo eegin ee loo eego deegaan oo tariiban waa magaalo madaxda degmada in misal xukuntaa intaasoo fuulay xukuntaa dadkaasaa degan ay qaybtooda qaataan dulmadana sidoo kale intay xukuntaa ilaa gowlalo iyo waxay xukuntaa iyo laanwaala iyo halkaas gaalkacyo ilaa saxqurba iyo dadweynadeeda xukuntaa dhammaan waa la yaqaanaa degmo walba ama kan gobolka ha noqoto ama degmooyinka banaanka ha noqotee tuulooyinka iyo beelaha hoos yimaada waa midda aanu rabno qof walba xaqiisa inuu helo oo aan degmo lagu dulmin oo aan gobol lagu dulmin ee qof walba la yahay deegaanka degmada degan qaybta uu leeyahay haqaas midda aanu doonaynaa waa taas ayadana waxa weye degmo walba iyo tuulo walba iyo ceel walba laga hadlo waxaan rabnaa inuu raaco degmadu uu ka tirsanaa koob iyo sagaatankii ee kala qofka loo sameeyey shan iyo satan kadib ma doonayna in wax lagu qaybiye koob iyo sagaatankii meeshii soomaali joogtay iyo degmo walba intay xukuntay in wax lagu qaybiyo midaan doonayna weeye waa soo dhaweynaynaa idinkana waxaanu idinkaga rabnaa taageeradiina
thank you so Aad much iyo aad.
aad iyo aad baa umahadsan tahay dhibukeenaaden anigu axmed muudan axaan inaadan aad baan kulligay idin salaamaa mar labaad iyo mar saddexaad waana ka baxay aad iyo aadna waa uga jawaabtay soomaalinimo iyo gurbanimo iyadoo ay weliso asalaamu calaykum waraxmatullahi dhammaantiin
okay ah, aad iyo aad aad iyo aad waa su-aal waafiya waxaan codsanayaa insha allah dadka garabka siiyo su-aalaha weydiiyey insha allah eh, backgroundka telefoonooda inay muud ka galaan insha allah iyagoo ilaalinaya eh, habso- habsu socodka macnaha madasha haddana insha allah gabagabadaan u dhownahay eh, dad badan almost konton qof baa gacanta taagtay kama gaarno duruufo jira awgood barnaamijyada kale oo insha allah noo diyaara marka waa soo gabagabeynaya eh, waxaan siinaya insha allah markaan eh, cumar cumar way maqlaysaa baraada ah cumar banaankaa taaganta okay eh, insha allah cumar eh, waa ima maqlaayo koley telefonkiisa mid mid ugu jira insha allah eh, dhinaca gabdhaha insha allah kusoo khatimaya eh, gabadha ugu dambeysay kabacdina insha allah maamulka qolkan ku wareejinaya insha allah si ay kugu mahad celiyaan dhabuka iyo guddoomiyaha iyo ku-xigeenka labadooda waa joogaan eh, insha allah eh, gabadhii gacanteeda diisa umalaynaa okay waxaan s- u yeerayaa insha allah arba inaan ku wareejiyo maaga garyaqaan iyo guddoomiye coday oo insha allah eh, martida iyo barnaamijka noo soo xira eh, una una mahad celiya damuuke iyo eh, sacdiyo iyo iyo insha allah iyo cabdiweli Eh, ma maqlaysaa cali yasud ma maqashaad
aad iyo aad insha allah
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waraxmatullahi wabarakatuh
waan salaamayaa saxdiyo iyo amiir shacayb iyo dhabuuka oo inaga soo wacaya dhulkii hooyo Eh, si gaaraan u salaamayaa dhabuuke ama cabdu cabdil cabdiweli Een, waxaan uga mahad celinaynaa sida sharaftan ee inoo siiya waktigooda iyo inay ina update gareeyaan meelaha xaaladuhu marayaan wax badanna aynu u baahannahay kutirkuteenta inta badan inaynu ka baxno aynu u baahannahay xaqiiqada dhabta la soconno aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa noo ku hadlaynaa afka shacabka ku dhegeysanaya iyo kuwa ku dhegeysan doona intaba Een, anigu su-aal ma qabo waxa waayo dee shaalihii waxan maayee lasoo xiray Een, haddiise markii hore su-aal laysiin lahaa waxaan ku weydiin lahaa un marka laga baxo siyaasiyiinta een, arrimaha sida gaarka ugu dhuun daloola ee ku kala jabsan qaarna leeyihiin in shirka laga qayb galo maaha qaar aad adigu hogaaminaysid ama kamid tahayna ay fikirkaaga qabaan dadka shacabka ah ee reer puntland soo ahaan jiray Een, maxay tahay average-ka aad ka qabtaan fahamka ay ka haystaan in ama mudug israacdo meeshay doontada ha ku wada biirtee ama xaqad cagaaran la kala dhex mariyo adna waan kuu salaamayaa dhabukow asalaamu calaykum
halo
Eh, ah, dhamuuke ma maqlaysaa
ah
insha allah een, waxaa kula hadlay een, maamulaha madasha sigisti kale su-aal ina waa kuweydiiyey lakin haddaada maqlaynin insha allahu een, waa- kaar baan ugu soo baxaysaa lacag baa kugu socota anagoo kaamaad celin nidaamkaana siisay een, dadweyne soomaaliyeed afar boqol soddon iyo saddex qof ba hadda ku jirta oo ku dhegeysanaysa oo adduunka dacaladiisa kasoo galay anigoo asadna ah oo ah xiriiryaha madasha sigisti oo si gaar ah ayay noo taabanaysaa hadaladaada iyo taamka iyo tashika ummadda soomaaliya siinaysid aana rabtid dadka wala soomaaliyeed walaalahu inay macnaha laga dhaafo kabkabiil ama beelbeel iyo tulotule ee sidii laisu raaci karo wadanka loo wada leeyahay wax loo wada qabso marka hadalkii ugu dambeeyey aad dadweynaha soomaalida ku dhegeysanaysa u sheegi lahayd
saas weeye annagu waxaan rabnaa waxaanu raadinaynaa waa soomaalinimo waxaanu raadinaynaa waa in aynu qarankeeni koob iyo salaatanka aynu gacanteena ku furfurinay aynu isku dayna haddana inaynu inagu gacanteena ku yagleelno waxaanu rabnaa marka taageeradiina codkiinaanu rabnaa waxaanu rabnaa waxa aan wadno oo horaanu sheegay waa ku xelinayaa in maanta aanu ka baxno qabiilka oo sida la isu raaci karo gobollo la isu raaco oo xisbiya loo samaysto oo xisbiya lagu tarsamo oo shacabka cidda wax u qabanaysa oo ay shacabku u arkaan inay ciddaasi ay tahay ciddii waxa ay doonayaan gaarsiin lahayd baanu rabnaa inaanu ummadda u horseeno waxaanu idinka rabnaa waxaa weeye aqoontiina iyo codkiina inaad nagu taageertaan weliba maahan inaan leenahay annaga fikirka aan keennay kaasa haddii uu sax yahay weeye haddii uu khaldan yahay oo waxa aan wadna ay khalad tahay oo mudug inta la kala gooyo barna in nuguraa lagu daro barna galgudug lagu daro ay sax tahay waadna odhan kartaan fikirkaasaa saxa haddii kan aan wadno oo aan war gobolada soomaaliya iyadii baan rabnaa inaan isu soo celino si qaran nabadii loo helo inaan la kala goyn oo gaalkacyo oo kamid ah goboladii lagu aasaasay soomaali ee hooyada u ahaa ayna maanta yeynaan ka bilaabin in la kala gooyo nagu taageera waxa aan wadnay hadday wanaag yihiin hadday xumaan yihiinna noo sheego waxaad tirahdaan xumaanta aada wadaan iyo dhibka aada wadaan iyo waxa aad soomaali ku haysaan ka daaya annagu waxaan rabnaa fikirkiina waxaanu rabnaa caqligiina waxaanu rabnaa codkiina ayadaanu mar walba diyaar idinka nahay waana idinkaga mahad celinaynaa su-aalihiina fiican iyo soomaalinimada iyo qarannimada iyo waktiga badan aada usoo jeedaan inaad dhegeysataan xilliga kan aada iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waana mahadsantihiin
aad iyo aad aad iyo aad insha allah intaanan yaasiin siinin insha allah barnaamij iyo noo soo gabagabeeya waxaan kelmateen siinaya insha allah guddoomiyaha madasha coday insha allah inuusna hadalkii gabagabada ahaa oo isagoo ku hadlay afka maamulka iyo dadweynaha soomaaliyeed ee madasha memberka ka ah wixii oraha uu ku oran lahaa insha allah coday ma maqlaysaa
ku maqlayaya
maag adigu ku furan yahay guddoomiya wasalaamu ya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waan jeclahay su-aalaha aan ka qayb galo laakiin waa lasoo gabagabeeyey marka yaasiin iyo aqoon-yahaniinta cala waa laynoo soo xiday kuwii hore iyo kuwa dambena aad baan usalaamaya waxaa kaloon aad iyo aada usalaamaya madasha sidigisti dadka qiimaha iyo qaayaha badan ee kasoo qayb galay dhammaantiinba aad baan idiin salaamaya qolkan waa qolkiinii inaga dhammaan maysa su-aalu dib iyo dumar iyo lababa way inoo iman doonaan insha allah bismillahi kariim aadna waxaan u salaamayaa dhammaantoodba aqoon-yahaniinta dhammaanteenba inoo yimi dooda inoo furay ilaa kuwii hore ilaa imanka qolada inala joogtaba dhammaantoodba sacdiya cabdiqani aada iyo aad ayaa weliba cabdiqani u salaamayaa iyo sacdiya iyo inankaa kale inala joogaba abisoo hore aanan magaciisii hadda qabanin sida aqoonta le bal yani dee ama waxba isu raacinayo ama wax isugu imanayaan dhammaantiinba aad baan idiin salaamayaa kolka sigitin waxaan leeyahay iyo yaasiin oo isaguna inoo wareysanaya aad baad umahadsantay ummaddana waxaan leeyahay soo dhawaada madaxayaal mar walba qolkan waa qol aynu kaga sheekaysano siyaasadda una furan fikradiina iyo caqligiina iyo maskaxdiina kii kasta ee wax inoo hayana soo dhawow baan leenay waana idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof kasta oona fikradiisa inuu nagala qaybgalo loo yimaado nagala sheekaysto waa u baahanay fikradiina iyo caqligiina iyo maskaxdiinaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana idin salaamaya wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakatu guddoomiya ku salaameynaa hadalka xigmada la tiri haddana insha allah waxaan ku wareejinaya yaasiin insha allah oo maxsalaameyn doona martida caawo soo insha allah dooda barnaamijka ka qayb qaadanaysid oo anigoo afsadna mar labaad leh damuke waxaa naga guddoontaa salaan qaaliya insha allah madasha sigiista waxay noqon doontaa madasha meesha ugu horeysa ummadda soomaaliyeed qurbaha iyo dibadda gudaha ku noolba ay ka taageeraan hab- habsanur socodka maamulka loo sameynayo gobolada dhexe insha allah yaasiin insha allah maaga kugu soo wareejiya
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay guddiga isagoo had iyo jeer u heelan in ay madashan noo hirgasho oo had iyo jeer sidaa ay soomaalidu isugu timaado haddaba mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinayaa marti sharafka aaway noo soo jeeday oo inayna siiso informationada waxaanu ka codsanaynaa guddoomiyaha dhamuuka imaanahayn markii ugu dambeysay aynu iswaraysan doono marar kalena aynu iswaraysan doono insha allah wararkaagana aanu gaarsiin doono websaytada iyo dadweynaha ku dhegeysanaya intuba ay gaari doonto insha allah kulana soo socodsiin doono had iyo jeer meesha ay wax marayaana aanu ka waraysan doono insha allah markii aad noqotidna aanu ku waraysan doono insha allah had iyo jeerna aanu kula socon doono aada iyo aad ayaad mahadsan tihiin dadweynaha sharafta le iyaguna waktigooda horay macaa ugu soo jeedaan oo dhegeystaan barnaamijkan waa idinka mahad celinayna waanu idinkaga tegaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته